munaasabadduna waxaa mid seer saraa lagu soo gaasimaysa markaana lagu soo bandhigaya waxsoo saarka beeraleyda magaalada baladwanaaya waxaa ka qayb galay dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk ee soomaaliya asad cabdirasaaq maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha hirshabeelle bashiir qaasin daqar iyo guddoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliye sidoo kale munaasabadan ku sugnaa xubno ka socday hay-adaha taageeraya beeraleydan maanta soo bandhigay wax soo saarkooda kuwaasoo ay ka mid yihiin midowda yurub oo maalgeliyay mashruucan halka hay-adaha a r c iyo samson foundation oo bahwadaaga ay fuliyeen mashruucan xubno ka tirsan maamulka gobolka hiiraan saraakiisha ciidamada booliiska iyo marti sharaf kale cali mahdi cusmaan cali leeb oo ka mid ah beeraleyda ka faa'iidaystay mashruucan ayaa sheegay inuu door muhiima ka qaatay kobcinta wax soo saarka beerahooda waxay noo qabteen horta kow kelmadii hore waxaa waaye beeraha geed baa haystay awoodna waa loo la-ay awood ilaaha iskale geedihii waa la jaray waxaa himigaasna geli cagafyaa naloo keenay cagafyo cagafyihii naloo keenay waxa waaye tuulo kastaba saacdo oo ah boqol iyo labaatan ectar ayaa loo falay boqol iyo labaatankaas ectar calaa ruux waa hal ectara loo falay abuur ayaa la siiyey abuur fiican oo tayo leh oo hadday ku diideen abuurkaas la soo keesimi ayaa nala siiyey oo dhalamaadkiisa boqolkiiba sagaashan shan ahay oo dhowr nooc ka kooban sida galleyda misigada digirta koostada si wixii naloo siiyey hadda bannaankaasaan kuba dhignay waad ku arki doontiin waa naloo qabtay waxay kaloo na siiyeen matooro oo aad ugu dhibaataysneen matooradii waa shaqeeyaan hadda gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliya ayaa sheegay in dhallinyarada looga baahan yahay inay u jihaystaan dhanka tacabka beraha si meesha looga saaro shaqola-aanta haysataa runtii markan si guursado looga bixiyo gobolka hiiraan waa gobol runtii yani ku tiirsan beeraley iyo xoololey inta ugu badan dhinaca kale marka laga fiiriyo caqabaadka jiro waxaa ka mid ah runtii fatahaadii iyo abaarihii iyo khilaafaad iyo dadkii oo aan u diyaarsanayn ama aan wacyi gashahayn inay waxaas ka faa'idaystaan marka caqabaadkaasoo jira awgeed waxaan u baahannahay yani in dadka la baro inay yani beertaan gobolka hiiraan waxaa la sheegaa in yani shaqalaan iyo baagamuurdo iyo waxyaala badan ka jiraan haddana dhinaca kale marka laga fiiriyo haddii beerta qof kasta oo u shaqo taga beer cad yar oo tacbado baalimuudo iyo baahi is arkima marka waxay u baahan yihiin in lagu dhiirigeliyo lagu wacyigeliyo waana bogaadina kulamada noocaana runtii in la joogteeyo wasiir dowlaha wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya asad cabdirasaaq maxamed ayaa sheegay in saameynta ka dhalatay isbeddelka cimilada ay saameyn weyn ku yeelatay wax soo saarkii dunida sidaas darteedna beeraleyda soomaaliyeed looga baahan yahay inay kordhiyaan tacabka beeraha adduunka waxaa ka taagan saaad og tihiinba cunto yari iyo cabsi cunto yari ay keentay isbeddelka cimilada iyo global warning shirkadaha iyo waddamadii iyo hay-adihii waaweynaa ee wax soo saarka ka caawin jiray dunida saddexaad waddan walba wixii cunto ah ee sarbalasa uu kaydsaday waxaa tusaale ahaan idinku filan hay-addii u s aid ee waddanka adduunka ugu weynaa uguna qanisanaa waa la kala diray eurubian unionka oo hadda projectigan maalgeliyey way dhimeen macaawinadoodii waxay maraysaa hadda adduunka usii socdaa in la yidhahdo xabaal iyo ninkeed loo kala teg waddan walba isagu isku filaado aniga waxaan aaminsanahay macaawanooyinkan faraha badan ee layna siiyo iyaga dib bay inoo dhigeen haddaan isku tashanno beeraha aadno falanno waxaan leenahay dhallinyaro boqolkiiba toddobaatan iyo shan ka badan bobulationkeenna oo firfircoon oo hadday beeraha u dhaqaaqaan innovators ah oo wax ixtiraaqi kara wax soo saari kara oo fikr cusub keeni kara iyagoo isticmaalaya technologyga caqabadda keliya isleeyahay aniga way hortaagan tahay waxaasoo dhan waa xagga amniga xagga amnigana innaga unbaa isku hayna haddaan soomaalina waxaan u baahan nahay inaynu isku tiirsanno ka wada shaqayno aan ka gudbinno waxaas waxaan hubaa inaan innagu aan wax dhoofin karno laakiin waxaan ku dardaarmayaa idinkaga tegayaa beeraha aan u jeesanno wax soo saarka food systemiska waxa la yidhaahda aan u jeesanno dadka u badan waxay ka shaqeeyaan beero soomaalida laakiin waxaa laga yaabaa dhallinyaradana waxaan ku aan kula dardaarmayaa technology-ga aad aad mataqaanaa barataan aad leedihiin tiktok iyo wax maalayacan ee ha ku jeedinina xagga beeraha uga faa'iidaysta beeraleyda soomaaliyeed ayaa sanadihii lasoo dhaafay mashaariic culumadneed oo dhanka waxsoosaarka ka helay hay-adaha caalamiga iyo kuwa gudaha balse weli ma hayaan suuqa caalamiga ay u iibgeeyaan waxsoosaarkooda